بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودنا madaxweyne mudane madaxweyne ku-xigeen gudoomiyaha xisbiga dhammaan golaha wasiirada mudanayaal iyo malwooyinba waad salaamantihiin ee saa uu madaxweynuhu yidhi farxad weyn bay maanta inoo tahay runtii kulankani oo dee guddoomiya xisbigu nala joogo waa dhab in in muddo ah ay dee dhibaatooyin badan iyo xanafo badan xisbiga gudihiisa yaaleen laakiin wax kastoo yaallaba dee rag baa ka dul tallaabsada oo ka gudbaa runtii raganimaa lagaga gudbaa geesinimaa lagaga gudbaa calo adeegbaa lagaga gudbaa isku dulqaadashaa lagaga gudbaa wax isasiin baa lagaga gudbaa wax isku hanayn baa lagaga gudbaa iyo wax lamida waa hubaal inay ka badan laba sannadood iyo ziyaadaba in dee xisbigeenna iyo xukuumaddaba siyaabo badan ay tiyo wax xumaanay aanay jirinoo dimuqraadi nahay si dimuqraadiyo khilaafka runtii u jiray han baa la leeyahay qof walba damac buu leeyahay damacyadaasaa mararka qaarkood isjiida ama iska hor yimaada waad ogeydeenoo labadii sannadood ee ugu dambeeyey khilaafka xisbigee taagani wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga loolanka guddoomiyaha xisbigaa lagu loolamayay taasay ahayd anigu dadkii hankaa lahaa baan ahaa qofkii muddadaa u halgamaya baan inaan guddoomiyaha xisbiga noqdo madaxweynuhu goolan habeenna ahayn maalinna ahayn ayuu yidhi cabdicasiisow hankaagaa jooji kana tanaasul way igu adkayd maalin adag bay igu ahayd runtii oo casiiba oo aad iyo aad igu adag waayo waxaad muddo soo waday dadaalkeeda soo waday dareenkeeda soo waday kaambeynkeeda soo waday oo tio lagaala tashan lagu yidhahda ka joogso culayskeeday leedahay hase yeeshee isqadarin iyo is-ixtiraam iyo isku dulqaadasho waan aqbalay waanan qaatay runtii waxaan haneeyey oon ka hadhay hankaygii guddoomiyenimo ean kula loolamay walaalkay muuse iyo cid kasta oo kale oo hankaa lahaydba waad ogeydeen oo maalin keliya media kamaan hadal arrintaa kagamaan hadal ama wixii jiray ama yani wixii aan doonay iyo wax lamida waayo wax walba waxay ku wanaagsan yihiin cuntada cunay cuntay ku wanaagsan tahay hadday taasi dhammaatay oo anigu hankaa guddoomiyenimada oo wixii aan u socday ahaa aan ka hadhay oo shirkeennii iyo shirweynaheennii soo socday doorashadii guddoomiyenimada xisbiga iyo ku-xigeennadaba ciddii damac lahayd la isku wada tanaasulay oo la isa saamaxay oo halkaasi ay hawshaas ku dhammaatay intaa dabadeed khilaaf kale ayaa haddana xisbiga soo galay walaalkay muuse waxaan ku ammaanayaa inuu isaguna tii intaa ka dambaysay wixii yimid isaguna oo runtii go-aankeeda qaatay waan ku ammaanayaa waanaan ku taageerayaa sidaanu annaguba go-aamadii qaraarayn u qaadanay eanu u aqbalay xisbigeenni iyo xukuumaddeennii oo isku duubanay inay dhinac u wada jeedaan baanay deni ku jirtaa walaalkeen muuse guddoomiyenimada hadday cid isku hayeen cabdicasiis bay isku hayeen aniguna waan dhigay kulamaan loolamin muuse kulamana loolamayo guddoomiye xisbiguu inoo yahay khilaafkii kale intaa dabadeed yimidna wuu dhammaaday wixii intaa ka dambeeyana inaynu si wada jir ah xisbi iyo xukuumadba u shaqayno oynu u wada shaqayno oynu walaalkeen muusena guddoomiyenimadiis guddoomiyenimada xisbiga kula shaqayno xisbi iyo xukuumadna inagoo isku duuban aynu dalka xilalkaynu u hayno xisbigu qayb weyn iyo xil weyn buu u hayaa dalka aynu ku taageero ku garab istaagno hogaanka xisbiga oo guddoomiyuhu hogaaminayo aynu ku berber istaagno xukuumad ahaana howlaha kale iyaguna ay isku keen berber taagaan oo dhaliilaha inagaga imanaya iyo dhaxanta inagaga imanaysa axsaabta kale dadka runtii dee iyagu fangoltaa buuxinaya run ahaantii inay noqdaan waxaan mar kale leeyahay heshiiska walaaltinimo saaxiibtinimo ee khilaafka ugu dambeeya dhacayna uu muuse isaguna qaatay go'aamadii guurtida ee ugu dambeeyey go'aamadii xisbigai halkaa ka soo baxay u niyadsami ku qaatay ee u aqbalay inaan hadal dambe ka soo bixin saan aynu gacmaha isku qabsanno waa ayaan runtii anna ku talinaya waana ku ammaanaynaa madaxweyne annagoo wasiiradaadiya ballan waxaanu kuu qaadnay kuna qaadayna inaanu guddoomiyaha guddoomiyenimada kula shaqayno isagoo guddoomiyaha inaanu kula shaqayno inaanu ku taageersanahay inaanu berber taaganahay markaa dee ceeb dambaba mele ka soo baxda iyo barbarkay ka baxdaaba waxay noqon doontaa bakayla qaleen weeye aad iyo aad baad umahadsantiin anna intaasaan jeclaystay waxaa laga yaabaa dee ragga saaxiibadii marka dee meel lagu yar mataqaanaa kaftamo ama lagu herdamo wixii inaanu dhammaan in loo qaato arrintii guddoomiyenima adigee muusena waa dhammaatay tii dambe muusiye madaxweynuhuna way dhammaatay de inagoo gacmaha is wada haysana oo xisbi iyo xukuumadba gacmaha is haysana inaynu wada shaqayno annaguna madaxweyne waanu kaa qaadanay waanan ku shaqaynaynaa waanad mahadsantiin